kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaadkiiba mar kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda maalintii shalay ahayd waxaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi iyo saraakiilka kala socotay dowladda soomaaliya iyo dalal shisheeyaba ay booqdeen magaalada garbaharre ee halkaasoo markii ugu horreysay muddo sannado ah laga bixiyey mushaaraadka ciidamada iyo dharka darayska waxaa jira intii uu socday kulan ay lahaayeen mas-uuliyiintaasi magaalada garbaharrey weerar lala eegtay wasiirka iyo wafdigii uu hogaaminayey arrimahaas iyo guud ahaanba dhismaha qalabaynta iyo istaraatiijiyadda ciidamada soomaaliya waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti noogu ahoo su-aalo kaga jawaabaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim fiqi mudane ku soo dhowow barnaamijka su-aasha ugu horreysa haddii aan anigu ku weydiiyo ee bal aynu ku daafuranno ujeeddada socdaalkaaga aad ku tagtay gobolka gedo waa mahadsantahay zahra socdaalkayga gedo wuxuu ku saabsanaa ukuurgelidda xaaladda nololeed ee shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaasi iyo kormeer aan ku sameynayay ciidamada qalabka sida ee ku sugan aagaasi oo aan maaragtay u kuurgelaynay xaaladooda nololeed iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi lahaayeen ama u dardargelin lahaayeen dib uxoreynta waddanka ee intii yareed ee ku hartay gacanta nimanka soomaali nimanka daga dagaal oogayaasha ah ee alqaacidada soomaaliya ee wasiir bal intaada ka degin garoonka magaalada garbahaarey waxaa nagu maqaalo ah in weerar gantaallo ah lala beegsaday diyaaraddii aada la socotay ee weerarkan waa markii saddexaad oo laba jeeroo dhulka iyo mar kale oo hawada ah ula beegsaday gobollo ka tirsan soomaaliya oo ay dowladda gacanta ku hayso maxaa u sababa in xilliyada aad baxayso ee weeraradan oo kale aada la kulanto adigiyo saraakiisha dowladda ma waxaa jira in laga sii warqabo safarada aad ku tegaysid gobollada kale ee dalka waxaan u malaynaa wax hadda oo weyn oo la sheegay ma jirin runtii marka ay diyaaradda degtay oo baabuurtiina sugaysay na qaaday oo magaaladana geysay oo aan tagnay oo fadhiisanay howlkii iyo meelihii shirarka noo na loogu talagalay ayaa waxaan maqalnay oo maaragtay xabad oo meel fog ka dhacaysay runtii oo aan maga magaalada gudaheeda ahayn marka waad ka warqabtaa hadda awood ay hayaan ma laha al-shabaab awoodoodii waa la wiiqay waxa keliya oo awoodooda kusoo hartay waxa weeye inay macnaha meelaha ay wax ku tuurtuuraan ama ay dad soo miineeyaan marka arrintaasi runtii wax caqabad ah kuma aheen safarkayga waxaana runtii xusid mudan in markii shararkii ay ii dhammaadeen anigii wafdigayga noo dhammaadeen aan magaalada socod u aadnay oo aan suuqyada ganacsiga soo dhex marnay oo aan soo eegeynay bal magaalada xaaladeeda iyo amnigeeda say u sugan tahay marka in badan baan lugeynay oo suuqyadaasi aan ku lugeynay oo aan soo booqanay goobaha ama xarumaha dawladda hadday noqon laheyd taliska booliiska ee degmada iyo maamulka degmada iyo isbitaalka ku yaalaba intana waxaan ku tagnay lug marka wax dhibaato ahna ma jirin magaalada gudaheeda oo amnigeeda ah runtii waxaana ammaantaas iskale shacbiga reer garbaharey iyo ciidamada amniga ee goobtaasi ku sugan oo aada isugu kaashaday waxaa ku jira mid ka mid a dhegaystayaasha v o eeda khadka teleefoonka ee walaal magacaaga ku bilow waxaa tahay dhegaystihii ugu horreeyey su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso wasiirka gaashaandhigga cabdixakiim fiqi asalaamu calaykum waraxmatullahi barkatu magacayga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi aadan kullane waxaan joogaa waddankan maraykanka gobolka minnesota magaalo la yihahda tin cloud waxaan jeclaan lahaa wasiirka horta intaanan wax weydiin waa ku salaaman jecla wasiir waa kaa qaaday aada umahadsan tahay cabdullahi
su-aasha aan rabay inaan kuweydiiyo waxa waaye horta waxyaalo badan baa ciidamada laftirkooda ka dhaca markii magaalooyin la galo dad badan baa ka sheegta dil iyo dhac iyo waxyaalo badan baa laga sheegtaa teeda kale waxaa jira ciidamada laftirkooda inaysan boqodyab kala duwan iyo qeybo kala duwan ay yihiin oo midayntii iyo coordinationki iyo commaankii in la ogolaysiiyo ay adag tahay marka maxaa ugu talagasheen waan ogahay waan maqlay warar ka sheegaya in ahlu sunnadii gobolada dhexe la qarameeyey oo ciidamada lagu soo diray kooxaha kale ee ayaguna ku jira dagaalka laakiin aanay si toosa ciidamada uga mid ahayn maxaad ugu talagasheen inaad ku qaramaysaan maxaase ugu talagasheen ciidamada inaad dagaalka gelisaan oo aada bartaan sida loo dirira keliya maahane xagga xataa maskaxda waxay protect garaynayaan iyo xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda qofka ay difaacayaan iyo shacabka iyo hantidooda iyo sida loo dhawro sidee ugu tala maxaa ugu talagasheen inaad aada ku bartaan waa mahadsan tahay waa su-aal runtii aada muhiim u ah sidaad sheegtay ahlusunna waljamaaca gobolada dhexe waa madaxdoodii amri bay noogu yimaadeen waana wada hadalnay waxaanu ku heshiinay in dawladda la wareegto ciidamadaasi ku sugan goboladaasi oo la qarameeyo si ay u helaan taakuleynta iyo xuquuqda ay u baahan yihiin sidoo kale inta inoo dhiman ee gobolada koonfureedna waxaan ku tali jirnaa runtii inaan sidaas oo kale aan u qaramayno markaan u gudbo tan oo ku saabsan in wacyigelinta ciidamada iyo disibliinkooda waa dhici kartaa inay ciidamada niman iyo faraku-tiris ah oo yar oo ciidamada ka tirsani ay dhibaato geystaan mararka qaarkood iyadoo weliba ay jirto in dad kale oo aan ciidan ahayn oo laakiin uniformka ciidanka suuqyada kasoo gatay ayagana ay dhibaatooyinkaasi xooggale ay geystaan oo ay maaragtay doonayaan inay ku dhaawacaan sharafta iyo sumcadda uu ciidanku leeyahay runtii arrintaasi waxaan ugu talagalnay in maxkamad ciidamada qalabka sida aan ka hir aan geyno meelaha maaragtay ay dawladda la wareegto gobolada iyo degmooyinka oo deegaanada laga saaro gacanta al-shabaab in halkaasi ay ka howlgasho waxaana ugu dambeysay degmada jowhar oo shalay maxkamadda ay tagtay oo ay soo xukuntay niman dhowr ah oo ciidamada ka tirsanaa oo discibliin xumo ku kacay iyo niman al-shabaab ka tirsanaa intaba tegiddaas keliya mee waxaan rabnaa inaan xafiis joogto ah aan ka furano halkaasi ay joogaan si ay u xakameeyaan qolooyinka qalaasaha sameynaya midi kale waxaa jirta tan wacyigelinta ciidamada waa socotaa runtii waxaa jirta inaan maaragtay arrintaasi la kaashanay wadamo aan partners nahay ama hay-ado aan partners nahay oo aan ka wada shaqeyno dhanka security-ga oo ay soo siiyeen tababaro iyo maaragtay seminaaro arrintaas ku saabsan saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ugu dambeeyeyna waxaa lagu qabtay maaragtay jabuuti iyo waxaa lagu qabtay nairobi oo markay soo qaataan tababaradaasina waxay dib ugula soo noqdaan ciidamada oo ayagana wacgelintaasi iyo tababarada iyo sida loola dhaqmi lahaa runtii shacbiga meelaha ay ka xoreeyaan al-shabaab iyo islamarkaas sidii ay ula dhaqmi lahaayeen dhalinyarada kale ee soomaaliyeed ee isa soo dhiibta ee kasoo kasoo taga maaragtay nimanka marin habaabiye ee al-shabaab ee dawladda xaggeeda soo aada sidii loola macamultimi lahaa marka hawshaasi waa socotaa ciidanka runtii waa og tahay in ka badan laba iyo labaatan sano ayuu burbursanaa oo hadda iyo wixii ka dambeeya ayuun baan rabnaa in maaragtay dib aan usoo dhisno ciidanka hadday noqon lahayd tayadiisa iyo tiradiisa marka wacyigelintuna waa qeybta ugu muhiimsan runtii maadaama waddankan uu dagaal sokeeye ku jiray in muddadaas dheer walaal axmed bilaal la yidhaahdaa waxaan joogaa dalka kenya magaalada nairobi waayo su-aasha wasiirka aad weydiinayso maxay tahay wasiirka waxaan weydiinayaa su-aashada kood waxa weeye national army uu baahan yahay ma garad marka su-aasha sale waxa weeye ciidamada maanta wasiirka u qaranaysan ma ciidan beleda mise waa ciidan qaran oo soomaaliya o dhan laga soo ururiyey oo meel walba laga keenay oo national saa ku noqday wasiir maxaad ugu jawaabi lahayd waa dhegeystahaas mahadsanta waa mahadsan tahay axmed waa mahadsan yahay ciidamada jira ee cil- ciidamada xooga dalka soomaaliya ee hadda jira waa ciidan qaran runtii waa laakiin duruufo oo jiray eh, dartood waxaa dhici karta inaanay isku dheelitirneen laakiin waxaan ku tala jirnaa qorshaheenu uu yahay in si aanu u helno ciidan qaran oo isku dheelitiran oo ka yimaada qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in aanu dhisno muddooyinka soo socda haddii ala yiraahdo weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegaysanaysaan v o a washington waayahay magacaygu waa axmed cali cabdi eh, ayuub axmed cali cabdi oo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab su-aashayda intaanan gudbisanin horta marka hore waxaan salaamahayaa una mahadmaqahayaa idaacadda v o eda iyo shaqaalaha isaaniska i siiyey waxaan jeclahay su-aal inaan weydiiyo wasiirka ama laba su-aalood aad baan horta u salaamahayaa boqolkiiba boqol gudashada xilka uu ummada soomaaliyeed u qabtay ee uu dhabarka u dhigay ee adeega badanna waan uga mahadcelinayaa waana ku waa ammaanahayaa mahadsan tahay ayub wasiir waxaa weeye soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo amisom l- eh, magaca la yidhaahdo ku howlgala oo afrikaan ah oo ilaa sideed iyo toban kun inay gaadhahayaan lagu sheego sida ciidamadaas oo burundi iyo Yu- ugandis iyo jabuuti iyo kenyaanba ah goorma goorta ay ciidamadan ay dawladda soomaaliyeed ka maarmi doonto ama xilliga cayiman ay faaruqin doonaan dalkii soomaaliyeed ee iyaga caawimadoodu iyo hiilkoodu uu joogsan doono waa mid ayuub aada iyo aad buu umahadsan yahay maaragtay ah, su-aashiisana waa su-aal muhiim ah Ah, ciidamada amisom ee jooga soomaaliya waxaan ka maarmi doonaa markaanu dhisno ciidankeena uu awood u yeesho inuu amniga dalka uu hanan karo runtii hadda weli kaalmadoodii iyo taageerada ay nala garab taagan yihiin ayagoo aada ugu mahadsan waa u baahannahay marka waxaana socda brocesskii aan ku dhisi lahayn ciidankeena oo aanu maaragtay ah, ku qalabeyn lahayn walow qalabeyntaasi ay naga hortaagan tahay cunaqabateynta cunaqabateynta dhankan oo ah, hubka ah ee ah, guddiga qolaha amniga ee qaramada midoobey ay saareen soomaaliya oo aanu dadaal badan ugu jirno in nalaga qaado marka iyadoo kooban runtii waa intaasaan dhihi karaa waxaan gaari waxaan wakti aan runtii waxaan aada ugu dadaalaynaa in aanu dhisno ciidan soomaaliyeed oo xoogan oo taakuleyntiisa iyo waxyaabaha uu u baahan yahayna ay u dhamaystiran yihiin oo hanan kara ah, nabadgelyada wadanka gudihiisa Waa tahay.
inta ka horeysana gacantaas waa u baahannahay waynala joogaan su-aashayda labaad ee marka hore waa wax lagu qanci karo xilligii aan ka maaranno aan isku filaano waa su-aal waa jawaab laga garaabi karo waxaad moodaa ciidamadii qalabka siday in dhaliilo fara badan markaan idaacadaha dhegaysano aan ka maqlayno baarooyin baa jidadkii ka jira dad dirayskii ciidamada qaba ayaa shacabkii ka cabanhayaa waa dhib fara badan ciidankii iyo madaxdiina madaxdiina way hadlaysaa militarigu intaas waxbaan ka qabanaynaa bay leeyihiin taliyihii ciidamada hadlaya wasiirka gaashaandhigaa hadlaya madaxweynihiibaa hadlaya haddana cabashadii way socotaa shacabka marka eh, eh, dhibaatadan marka sidee loo soo afjari doonaa maxaa lagu afjari karaa marka oo ciidankii iyo shacabkii kalsooni dhexdooda loo dhigi karaa waa tahay ayuub Ha.
cabashadaasi hadda runtii aada iyo aada bay u yar tahay oo dawladda iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxay awood saareen in ay ciidamadu ay noqdaan kuwa u adeega shacbiga oo aanay noqon maaragtay kuwa ah, shacbiga dhibaateeya laakiin waxaa jiro ah, dad oo maaragtay ah, ah, aan ahayn ciidan oo uniformka ciidamadana suuqyada ka gata oo intay ku labistaan haddana magaca uniformkaasi ay ku dhibaateeyaan shacbiga marka arrintaasna golaha wasiirada ayaa hore ah, dhowaan go-aan uga gaareen oo aan ay ay mamnuuceen in laga ganacsado eh, maaragtay ah, qalabka iyo uniformka militariga intaba marka waxaan rajaynaynaa sidoo kale waxaan aada ugu dadaalnay sidaan hadda hore idaacadan horaanteedii aan u sheegay in maxkamadii ciidamada qalabka sida ay ka shaqayso um, goobaha ay dowladda kala wareegto al-shabaab marka shalay ayaa ugu dambeysay jowhar ay kusoo xukuntay dadkaasi da- askar ka mid ah oo tiradooduna aada u yar tahay oo disciblin xumo ku saabsaneed waa tahay marka insha allah dadaalkaasi waa socdaa waxaana rajaynaynaa in maaragtay la gaaro wakti ay ciidamadu ama uniformkaasi aan suuqyada laga gadano ama ciidamadana ay shacbiga aanay eh, tiradaasi yaray aanay aanay dhibaateynin waa tahay xilli dowladdu ee wasiir haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo xilli dowladdu ay helayso taageero caalamiya ay jiraan ciidamo ee ka socda wadamada deriska ah oo jooga soomaaliya iyo kuwa kale afrikaba een weli gobollo ay jiraan aad gacanta kusii dhigaysaan shabeellada dhexe ugu dambeysay ayaa misna weli waxaa muuqanaya weeraradii oo dowladda ciidamadooda iyo saraakiishooda lagula beegsanayo meel walba waxaa ugu dambeysay tii garbaharey adiga lagugula beegsaday marka sideebaa aad ammaanka gacan ugu dhigi kartaan goobaha aad maamushaan mana jirtaa qidad aad shabaab dagaalkeeda kusoo afjaraysaan qorshe oo aan kusoo afjarayno oo aan gacanta al-shabaab uga xoreynayno shacbiga soomaaliyeed goobaha ay hadda gacanta ku hayaan waa socdaa waa jiraa qorshahaasi runtiina arrintan maaragtay ay ah, ma- ay la beegsanayaan weeraradaasi waxaan oran karaa waa weeraro naflacaari ah oo aanay wax macno ay samaynaynin oo maaragtay aanay waxna ku dhibaataynin hadday dhibaa awood leeyihiin hadda waxay awoodooda hadday gaarsiin kartay maanta inay diyaaradaas soo ridaan ama annaga ayna wax yeelaan oo ay samayn lahaayeen laakiin taasi waxay ku tuseen maanta inay meelo fog fog ay wax ka turturaan inaysan awood lahayn oo awoodooda hadda kusoo koobnaatay kudhufoo ka dhaqaaq keliya ama inay dad soo miineeyaan marka nimankaasi awoodooda al-shabaab waa la wiiqay waxayna arkeen inaysan iska iska difaaci karin ciidamada qalabka sida oo niyadoodu aada u sarreyso iyo ciidamada amisom oo ay garabsanayaan oo halkan ay ka dagaalamayaan iyo meelaha eh, ciidamada qalabka sida keliya ay ka dagaalgalaanba runtii inaysan maaragtay markaa la fiiriyo moralkooda iyo awoodooda iyo maaragtay iyo qalabkoodaba inaysan iska difaaci karin marka waxa ay naftooda keliya hadda dhuuma waxay soo hartay awoodooda waa dhuumaaday waa tahay waxaa la gaari doonaa wakti oo maaragtay inta taasna ay dhamaato haddii aad yidhaahdo magacayga horta haddii aan ku bilaabo aniga waa cabdiqadar maxamed ursane oo jooga magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari wasiirka waxaan weydiinayaa su-aasha ah wasiir waxaad tagtay magaalada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo ma waxaad u tagtay maamul usamaynta jubbooyinka iyo gedo mise tayadhowrka ciidanka iyo mushaar bixintooda ayaad u tagtay halkaas waxaan ku koobnaa keliya ciidamada iyo shacbiga soomaaliyeed noloshooda in lasoo hubiyo sida ay ku sugan yihiin kan maamul usameynta qorshad ka duwan waayo arrintaasi waana socdaa dowladdana hadafkeedu iyo siyaasadeedu waxay tahay inay shacbiga ayaga xor u noqdaan inay iska soo doortaan dadkii mateli lahaa waa tahay ee haddii aan anigu su-aasha ugu dambaysa ku weydiiyo waxaa wararku ay sheegayaan naga soo gaaraya gobolka gedo in quburo ciidanka ay idinku wehelinayso ee tababaradooda iyo dhaqaale siintooda intaba marka quburadaasi ma dalalkii horey soomaaliya u taageeri jiray ee dariskii afrikaanka ahaaba mise waa kuwo ka baxsan maxayse tahay waxay wakhtigan idinka taageerayaan marka laga soo tago mushaaraadka iyo dareyska ay bixinayaan runtii soomaaliya waad og tahay duruufo adag ayay ku jirtaa dawladda oo hadday noqon lahayd duruufo dhaqaale iyo maaragtay iyadoo wadankii dhaqaalihiisii iyo maaragtay iyo iyo infrastructurekiisii ama ciidamadiisiba ay aada u burbureen marka sidaas darteed waxaa jira dalal aanu nahay partners ama aan saaxiibo nahay oo aada nooga caawiya arrintan socdiyihii soomaaliya loogu soo celin lahaa dhanka amniga iyo xasiloonida waxaa ka mid ah dalalkaasi runtii maraykanka oo gacan weyn ka geysanaya sidii soomaaliya xasiloonideeda dib loogu soo celin lahaa iyo sidii ay loo taakulin lahaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed intaba waanu ugu mahadcelinaynaa dhammaan dalalkaasi gacanta ka geysanaya maanta soomaali baahida ay qabto ugu dambayntii dhismaha iyo daryeelka ciidanka soomaaliya ee dad badan ayaa waxa ay walaac ka muujinayaan ciidamadii soomaaliya inayba adag tahay in wakhtigan dib loo unki karo oo ay dib ula wareegi karaan dalka sida adigaba aad haddaaya ka dhawaajisayna sidoo kale ilaa wakhtigeeda la gaaro ee bal waxaad in yaroo faahfaahin aad dhegeystayaasha ka siisaa daryeelka ciidamada aad u fidinaysaan iyo sida aad doonaysaan inaad adinka bal isu soo kabtaan si meesha looga saaro quwadaha iyo ciidamada shisheeye gacanta idin siinaya dowladda federaalka soomaaliya siyaasadeeda waxay ku salaysan tahay dhanka ciidanka ah in la dhiso qorshe in la ke in la keeno qorshe lagu dib loogu dhisayo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyadoo loo dhammaystirayo taakuleynta ay u baahan yihiin arrintaasina waxaan ognahay inaysan maalin ilaba ay dhacaynin laakiinse ay u baahan tahay wakti oo iyo dadaal fara badan in lagu bixiyo dadaalkaasina runtii waa socdaa waxaanu ku dadaalaynaa in ciidankaas la dhisi doono uu heli doono mushaaraadkiisa iyo daryeelka uu u baahan yahay hadday noqon lahayd dhanka caafimaadka hadday noqon lahayd dhanka raashinka iyo wixii la xiriiraba runtii wasiir aad baad u mahadsan tahay wakhtigaaga ay zahra adaa mudan aba gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay waxaana maanta marti noogu ahaa wicitaanka dhegaystaha wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi inta aynu ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka soo socda haddii allaha woodala uu oggolaado inta ka horraysa nabadgelyo